deegaanka buulexaaji waa mid ka mida deegaanada hoos yimaada degmada kismaayo waxaa ku nool bulsho baahi weyn u qabta adeeg caafimaad oo laga hirgeliya deegaankaasi dadka ku nool deegaankaasi ayaa wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxay u ballanqaadeen in deegaanka buulexaaji deegaanada ku dhowdhow laga hirgelin doono mashaariic horumarineed oo dhanka caafimaadka wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya doctor cali xaaji aadan oo qayb ka ahaa wefdi uu hogaaminayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo booqday deegaanka buulexaaji ayaa waxa uu soo arkay baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaanka buulexaaji iyo deegaanada hoos yimaada haddaba waa kan wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya oo sheegaya in mashaariic horumarineed oo dhanka caafimaadka laga hirgelin doono deegaanka buulexaaji iyo deegaanada hoos yimaada waxaan u soo raacay wafdiga ra-iisul wasaaraha inaan u kuurgalo xaaladda caafimaad ee degmadan iyo baahiyaha caafimaad ee ka jira waxaa aan indheheenna ku aragnay degmada inay tahay degmo aad u ballaaran bobulation aad u tiro badanna ay ku nool yihiin baahiya caafimaad oo xoogganna ay ka jirto waxaan soo aragnay in xarumihii caafimaadka iyo maaragta wax walba ay dayacan yihiin aysan dayac tirneen xarumana aysan u dhisneen kuwa jirayna aysan dayac tirneen waxaan rabaa markaan halkaan ka laabto waxaan isugu yeeri doonaa dhammaan hay-adaha caafimaadka ka shaqeeya ee saaxiibadeen ah iyo wasaaradda caafimaadka ayaa shir isugu imaan doono shirkaas oo aan ugu arrinsanayno sidii adeegyo caafimaad oo deg deg ah lagu soo gaarsiin lahaa degmadan sidoo kale waxaan shirkaas ugu wada hadli doonaa sidii mashaariicda hadda dalka ka socoto ee caafimaad structuring loogu samayn lahaa loogu laaban lahaa qorshahooda si loogu soo daro degmooyinkan oo dadkooda baahi caafimaad oo aad u daran ay qabaan dhanka kale wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa waxa uu baaq u diray hay-adaha caafimaadka waxaana ugu baaqay in gargaar caafimaad la soo gaarsiiya degmadaasi iyo degmooyinka kale ee hoos yimaada waxaan halkaan ugu baaqayaa inoo joogo degmada buulexaaji waxaan ugu baaqayaa dhammaan hay-adaha saaxiibadeen ah iyo deeqbixiyayaasha ka shaqeeya caafimaadka waxaan ugu baaqayaa in adeeg caafimaad la soo gaarsiiyo loo soo gurmado degmadan iyo degmooyinka baahi caafimaad daran iyo arrimo bini'aadanimo ay ka jiraan marka aad baa umahadsantihiin